sidaasoo kale xeerka ciqaabta guud wuxuu xanaano siiyey hay-adaha dastuuriga ah haddaad dib igu noqotaan qodobka xeerka ciqaabta guud wuxuu dembi ka dhigayaa oo uu ciqaabayaa qof kasta oo ihaanaysta meel kaga dhaca amaba xurmadarro u soo jiida calanka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ciidamada qalabka sida hay-adaha dastuuriga ah hay-adaha dastuuriga waa baarlamaankii waa waaxdii fulinda waa waaxdii garsoorka ruuxna isma soo taagi karo mashrac oo si cad uma samayn karo ihaano ugama samayn karo mid ka mid a hay-adaha dastuuriga uma baahna marka dembi uu dhacayo oo mid ka mid a hay-adaha dowladda uu dembi laga gelayo oo uu xeerkuna ku tilmaamayo dembi in farta loogu fiiqo oo la yidhaahdo xeerlaanta dembigaasaa dhacay sababta maxay tahay waa xilkeeda iyo waajibaadkeeda in mar kasta oo dembi laga galo dalka oo dembi ka dhaco ay iyadu ka howlgasho waa la dhaliili karaa qofka muwaadinka waa la dhaliili karaa hab shaqo waa dhaliili karaa go-aan waa dhaliili karaa laakiin hay-ad dowladeed haddii hay-ad dowladeed la ihaanaysto dowladnimadaa la ihaanaysto ninka garsoorka maagaya ninka baarlamaanka maagaya ninka hay-ad kaloo dastuuriya maagaya dowladnimadu meel kaga dhacay dowladnimadana sharcigaa ilaaliya hay-ad sharcigu wuxuu ku jiraa dowladnimada dowladnimada waa in la ilaaliya